dhanka kale ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay weeraro qorshaysan ka fuliyey duleedka magaalada muqdisho iyo degmada afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weerarka koowaad ayaa waxaa lala beegsaday askari dharcad ah oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxa uuna ka dhacay xaafadda jabadgeelle deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho cabdiraxmaan cali nuur oo loo yaqaano madax guduud ayaa nolosha lagu dhaafiyey weerarkan waxaana ninkan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka horey looga furtay gaari uu watay weerarka labaad ayaa waxaa lagu dilay askari isna ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo cabdimaalik dilka askarigan dharcadka ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana fuliyey rag gaar ah oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada muqdisho duleedkeeda iyo degmada afgooye waxaa marar badan ka dhacay weeraro lagu beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana weeraradaas fuliyey ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab